haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawataan barnaamijka xiisaha laha ee dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali raja oo inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da iyo qaybtii shanaad ee sheekadii adduun ikhatar dhegaystayaal haddii la isu garaabi waayey cumar aadan galayr hadduu dilay ina cabdila liibaan jilibkii uu ka dhashay haddii magtiisii la siin waayey markaasna cumar loogu aaray kuwii laga dilay markii loo ergeeyey haddii ay xagga nabadda u xagliyeen haddii ay oggolaadeen ninkoodii oo ay duudsiyaan iyo cumar oo ay boqol iyo labaatan halaad ka bixiyaan wixii dhacayna laga heshiiyo aadan galeer iyo wiilashiisii hadday taladaas wacan ku gacan sayreen haddii dagaal mooye tala kaloo idili ay u dhadhami weyday haddii ay intaasiba dhacday ma waxbaa haray isagoo hoogga iyo ba-a soo aadan lama odorosi karo waatay ku mahmaahi jireen hadduu malag dhawaaqaayo miidaama dhagama lehe dirir baa la guddoonsaday hase la guddoonsadee maxaa laga helayaa la isma weydiin cumar iyo maxamed labadii nin ee la isugu aaray miyaa ifka ku soo noqonaya mase kuwo kale ayaa la raacin doonaa la isma weydiine su-aashaas inta laga ilduufay ayaa fardo iyo qalab dagaal wixii la heli karay la isu urursaday jilibkii cumar dilay kolkii koodii la duudsiyey way qaxeen oo fogaadeen kol haddii ay nabaddii ceel dheer ku sharwatay jawaabtii aadan galeer iyo qoorwaana loo soo tabiyey maxaa dhigaya ruumanka warmaha lagala soo gaari karo waa waxba maalintii dambe ayaa waxaa dooxateeyey aadan galayr toddoba barbaar oo uu dhalay iyo rag uu qooruga ku jiro oo dhagar ku tashan waxay heleen baa la yidhi afar ninoo walaala ah kana tirsan qoladii uu cumar aadan gacantooda ku baxay sheekayaqaanadii aanu soo gaarnay waxay wariyeen oo yaab leh afartoodu walaalaha ay ahaayeen ka sokow aadan iyo iyagu inay habro wadaag ama ilmahabreed ahaayeen oo afartooda iyo isaga hooyooyin uur wada jiifay ay kala dhaleen haddii ay run tahay maxaa talow isku beegay maalintaas maxaa afartoodaba isku meel joojiyey ma dareenka aadanaha ayaa lagu shirabayay u maleh runta aan duugoobinin wax kastaba ha uga jeedee aadan galeer sidii dugaag gaaja dubatay oo tulud banjoogowday indhaha ku dhuftay ayuu farxad kala batay kaalkii uu sitay ayuu si wacan gacanta midig ugu qaabsaday nimankii afarta ahaa intuusan dilka ku bilaabin ayaa qoorwaa jaamca ku yidhi war magacaa jiriye islaantii kuwa habaryarta ahayd mid u dhaamiya u reeb oo cabdi baa afartooda u raga nimo roone isaga birta ka baaji aadan galeen wuxuu yidhi qoorwaayow maanta ka hor intaa waad ila dhaantay warbi-i waaye haddaan cabdi timo dhaqa daayo boos ilaawe maxaan ka dilayaa ma dhiiggiisaan wax moodayaa qoorwaana taladiisii kuma u adkaysane aadan iyo afartii ayuu faraha isaga qaaday halkii buu saddex cabdi ku jiro dhegta dhiigga ugu daray boosna uu ku sii daayey qoorwa oo oraahda hoyday halhays u lahaa ayaa boos oo sii socda farta ku fiiqay kolkaasna aadan ku yidhi hooyday waleekaas baa ku dili doona maalintaas kadib dagaallo badan asii yaryaroo aan loo magac bixin ayaa dhacay gaadmo iyo bareer duulaan weyn iyo gulufba dhowr maalmood baa fooda la isdaray guryo doora ayaa haawaday dumar badan baa asay xirtay carruuro aabbayaan lahaan jiray baa agoontoobay tima cagaar aan tiro lahayn baa haadda loo waray gorgorkii iyo tukihii baa inta ku degay hilibkoodii ka haagay iyada oo aan cidina ciidda ku rogin baa labaatan jir miiran gaga cidla ah looga dhaqaaqay gablan iyo guryo ba'ay baa labadii dhinacba la soo gudboonaaday dagaalladaas yaryar ah si isdaba joogga ahaa ayaa waxaa ku soo shaac baxay boosi laawe oo ahaa ninkii uu aadan galeer liidi jiray ee maalintii uu hortiisa walaalihii ku laayey isaga dilka ka baajiyey wuxuu muujiyey dabadeedna loo aqoonsaday inuu yahay dagaalyaqaan haddana geesi ah kini adaygna ku darsaday dabadeed boos oo isu diyaarinaya goobo waaweyn oo umadaha islaahaa way soo fool leeyihiin ayaa u sadcaalay nugaalo ugu horreysay fardaha la isku hadlayn karo meelihii laga doonan jiray farda wanaagsan in looga bartay ayuu u tegay wuxuu rabaa inuu ka iibsado baxdow ceelkii la baday uu kaga baxo wuxuu u fiirsado markay foofayaan iyo markay soo xeroonayaanba maalmo dhowra kadib ayuu ilaalaystay faras baroora oo ay naftiisu ku xasishay markaas buu go'aansaday inuu kaasi noqdo neefka uu ciid kula noqon doono gorgortan dheer oo adag kadib ninkii faraska lahaa wuxuu oggolaaday sagaal qaalmood oo ugub inuu boos ka siisto ha yeeshee faraskii iyo geelii goortii la kala meersaday ayaa waxaa qaalmihii ka daba booday mid marcurada oo igar ahayd ninkii faraska laga iibsadayna intuu buuqeeda u bogay ayuu boos ku yidhi dumarka saddexda ah ee ii dhaxaa waxay iiga furan yihiin inaadan faras meesha kala tegayn haddii aanad qaalintaas geela sagaalka ah kusoo tobnayn isna faraskii iyo qaalintii intuu faraskii doortay ayuu maqaarkeediina u tuuray maalintaasna wuxuu nugaal kala laabtay roor godan faraskii la baxay ee ciid iyo hawdoo idil ka soo shaac baxay arrintaasi markii ay dhacday ayaa aadan galeyd iyo raggiisii tashi isugu noqdeen waxay isweydiiyeen war kollay dagaal waa lama hure boos ilaawe ayaynu ku beegnaa dagaalyahanadii reerka midba mar markii magaciisa lasoo qaaday ayaa ugu dambaystii waxaa la isku raacay cali baar gooye mooye boos cid u babac dhigi kartaa inaysan jirin waxaase la is-xusuusiyey ninkaasi inuu iyaga ka taloobay oo geyikooda ka fog uu u guuray kadib kolkii laga tala diiday ergeyntiisiina loo tixgelin waayey halkii lagu sheegay inuu degmaystay ayaa rag loo diray hase ahaatee in reeraha lagu soo celiyo waa lagu guulaysan waaye waa laga soo quustay in dagaalada la soo geliyo isaga oo weli hibanaya sidii loo galay ee taladiisii wacnay dabaysha loo raaciyey welibana uu aadan galeer ku aflagaadeeyey ayuu ku soo jawaabay nin i ceelay igu ceel bixi maayo huq iyo niyad jaban baa lagala soo laabtay nimankii boos ilaagu hormuudka u ahaa duulaan badheera ayay soo qaadeen maalintaasna waxaa dhacday goobtii weynayd ee lagu hoobtay goobtii taariikhda bulshada ku gashay magaca ah daboolan inkastoo labada dhinacba uu meydku tiro beelay haddana nimankii aadan galeyd iyo qoorwaal ahaa ayaa la bajiyey oo halkaas lagu daaduumiyey maalintaas maxaa xigi doona ma halkaas baa lagu kala joogi mase hoog iyo ba' kale ayaa dambeeya kala soco qaybta lixaad iyo taxanaha sheekada